qoyskii gabdhihii iyo wiilashii laga dhintay ayaa halka nala jooga oon u tacsiyadaynaya qoys ahaan iyo soomaali ahaan xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nid annagoo u tacsiyadaynaya saddex dumar saddex gabdhood oo naga dhashay oo si xawayaannimo ah loo dilay la kubsaday meelo kala duwana lagu tuuray aad iyo aad bay u xanuun badan tahay waxaana leenahay u dulqaadan mayno annagu haddaan nahay soomaali u gegsan mayno dilka lagu hayo dadkeenna maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda kenya dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda inay badbaadiso nolosha shacabkeeda hawshaasi way ka soo bixi waysa dowladda kenya sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay saddex qof oo ka tirsan hal qoys waa xanuun iyo tiiraanyo aad iyo aad u culusoo soomaalidu oo dhan meel kastooda ay joogto ay ka gelgelatay kana xanuunsatay marka waan diidannahay ma ogolaanayno dowladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee- ee magaalada wareegaya nimankaasi dhowr waa niman gaang oo wada tashaday saddex meelood bay meydka ku tuureen shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay South. jirkii ugu horreeyey waxay ku tuureen parkland jirkii kale waxay ku tuureen bahad kii saddexaadna machakos bay geeyeen gacmahana way ka gooyeen gacmihii baa shalay laga helay South. marka dad yar ma aha waa dad ah, magaalada oo dhan dhan wareegaya dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato anigii iyo senatarka nairobi edwin sufina oo ila socda waxaan iminka ka soo baxnay taliyaha guud ee biliiska wuxuuna noo sheegay in oo ay ku daba jiraan oo laba tiim oo baaritaana ay iminka hawshaasi wado wakhti dhowna ay ku rajo wen yihiin inay soo qabtaan nimankaasi dilaaga ah ee wax dilay dowladdana markaa waxaan leenahay hawshaasi ha ka seexanina Eh, shalayna waxaan la kulanay agaasima ku-xigeenka laanta baaritaan maxamed amiin waddanku uu ka maqan yahay waxaa jooga john onyango nin la yidhaahdo oo ah ku-xigeenkiisa asagana wuxuu loo ballan qaaday oo la yidhi laba tiim oo baaritaan baa arrintaasi ku jira hawshaas marka waxaan rajaynaynaa si degdega in arrintaasi loo soo afjaro oo dadkaasi lasoo qabto tan kale oo aan taliyaha biliiska uu noo ballan qaaday wuxuu kordhinayaa askarta suuqa wareegaysa iyo xaafadaha maanta wixii ka bilaabma askar dheeraadaad arkaysaan oo ka shaqaynaysa nabadgelyada oo suuqa wareegaysa oo guryaha ah, ilaalinaysa waxaanan ka codsanayaa dadku inaanay inaba ah, walbahaar amase cabsi aanay gelin hawshooda ay sidii horeto u sii wataan laakiinse aan bixinno digniin digniinkama dambaysa haddaan nahay shacbiga soomaaliyeed ee waddankan ku nool iyo khaasatan islii inaan u soo jeedsanayno daafacaadda dadkeenna daafacaadda nolosha dadkeenna iyo danaha dadkeenna oo mar kaleeto aanan annaba marnaba u dulqaadanaynin oo aan u dhanac kale usii jeedsanaynin haddii aan wax laga qaban dadkaasi wax dilay oo aan lasoo qaban sida ugu dhaqsi badan marka waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin waxaanan u tacsiyadaynayaa gabdhaha iyo wiilasha ah, reerka laga dhintay Ah, waxaana leeyahay ah, samiri imaan halay ilaahay ha idin siiyo Ah, gabdhihii la dilayna ilaahay ah, jannadii firdowsa ha ka waraabiyo